أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacanuu wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doonna waxaa ka mid ah muuse biixi iyo sarkaal ka tirsan kooxda ridada soomaaliya oo si adag uga hadlay heshiiskii qaahira ku dhex maray masar iyo sidoo kale kooxda ridada soomaaliya wararkii ugu dembeeyey ayaad faafreebka ku dhegaysan doontaan qodobadeen kale waxaa ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo ka warbixisay habsami socodka xamlada dacawiga ah ee ka socota deegaannada iyo degmooyinka wilaayadaasi waraysi gaar ah oo aan la yeelannay waaliga jubbada hoose ayaad caawa faafreebka ku maqli doontaan sidoo kale qodobadeenna waxaa ka mid ah howlgalladii ugu dembeeyey ee wilaayaadka dalka iyo ganacsato soomaaliyeed oo dil iyo dhaawac loogu geystay koonfur afrika sidoo kale caawa barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonnaa xaaladihii ugu dembeeyey ee filistiin duqaymaha cadowga iyo howlgalka duufaanta al aksa iyo xubintii iyo hadalhaynta warbaahinta ayaan barnaamijka ka marnaan doonin qodobadaas iyo kuwo kale ayaad faafreebka ku dhegaysan doontaan waxaa caawa barnaamijka igala qaybgeli doona qaar ka mida wariyaasheenna anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosan uga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadda andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaaga dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen caawaannu ku soo gudbin doonno qodobo kala duwan hase yeeshee barnaamijkeenna waxaannu ku daafuri doonnaa xubintii iyo hadalhaynta warbaahinta oo aan ku soo gudbinno qodobo kala duwan maahir maxamed ayaa halkan ka soo jeedinaya waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabi doonaa mareegta faafreeb warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa howlgalladii ugu dambeeyey ee mujaahidiinta qarax ciidamada mujaahidiintu maanta ka fuliyeen gudaha degmada dayniile ee magaalada muqdisho ayaa lala egtay goob isku imaatin ah oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaad fara badan oo murtadiin ah kuwaasi oo kor u dhaafayey ilaa afartan askari qaraxaasi inta la xaqiijiyey waxaa ku dhintay ilaa shan iyo toban askari oo murtadiin ah halka ay jiraan dhaawacyo intaasi ka badan oo murtadiinta gaaray dhanka wilaayada gado kolanyo ka tirsan maleeshiyaadka ridada oo ka soo baxay degmada luuq kuna sii jeeday degmada doolow ee gobolka gado ayaa waxay ciidamada mujaahidiintu laba kamiin kula beegsadeen deegaanka muraadqabe oo u dhexeeya labadaasi degmo weeraradan waxaa lagu dilay hal askari oo murtad ah halka lagu dhaawacay saddex kale sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay saacadihii lasoo dhaafay weerar ku qaadeen saldhigyada ciidamada kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ee buurcolow iyo deegaanka celasha biyaha haddii aan halkaasi uga gudbo mareegta faafreeb waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa muuse biixi iyo sarkaal gedo ku sugan oo si adag uga hadlay heshiiskii qaahira muuse biixi cabdi oo ah madaxa maamul goboleedka shaadala dirirka ah ee la magac baxay somalilan ayaa isaga oo ka hadlayey shirkii burburay ee ka dhacay ankara soo hadal qaaday heshiiska difaac ee murtad gurguurte alqaahiro kula soo galay dhigiisa alsiisi murtad muuse biixi ayaa waxaa lala yaaba ku tilmaamay in ku dhowaad labaatan sano kadib markii uu fashilmay howlgalka shaadala dirirka ah ee atmis saliibiyiintii maalgelinaysayna ay ku tiir iyo tacab beeleen wax natiijahana uusan xaqiijin hadda la bilaabay qorsho kale oo aan isagana wax natiijaha keeni doonin isagoo sii hadlayey ayuu dhaliilay ciidanka murtadiinta masaarida ee la hadalhayo wuxuu sheegay in kooxda riddada ee fadhigeedu yahay muqdisho ay mahadhooyin ka dhexli doonto ciidanka masaarida maalmahan waxaa xoog socda shirar dowladda turkigu hogaaminayso oo ay xulifo ku yihiin masar iyo turkiga iyo dowladda xamaree taagta darane waxaa la yaab leh in maanta jibciyadda qurba ka xaysaa saaka iyo ilaawiah saddex shaba ay taageeraysay in ciidamadii la oran jiray unisom imkana ats la ydhaahdo ee caalamku ugu deeqay muddo ka badan labaatan sano oo wakhtigoodii dhammaaday oo ay ka daareen dee kuwii lacagta siin jiray oo ay ugu horrayso midooda yurub oo ay ku xigto dowladaha galbeedka sida ingiriiska iyo maraykanka iyo ay ka daareen bilyoniska ay ku shubeen oo waxba ka soo bixi waayeen in ciidamadii wakhtigood soo dhowaaday la leeyahay ha sii joogeen inta cid disha loo helayo laba dowlad baa ballan qaaday inay ciidankeedanayaan ay ku garab taagan yihiin soomaaliya oo ay iyagu iskood u keeni doonaan kuna ilaalin doonaan inay sii jirto dowladda xabar turkiga iyo masar dowladda masar oo dowlad weyna haddana masar inta la hubo meelay ciidan u dirtay oo tidhi waan gargaarayaa malaha odayaasha ciradana garanayee waxa ugu horreeye ugula dambeeyey dalka laydhaa yaman markii uu ka dhacay inqalaabkii ugu horreeyey waxaa loo soo diray ciidan masaari ah dhowr iyo toban san u joogay mashkaladii uu ku abuuray ilaa koob iyo lixdankii ilaa maanta waa taka taagan yaman waxaan leenahay allaahuma rajayna ciidanka masaarida ee la keeni doono xamar dabka uu ka shidi doono xiiq dheeraan doonana iga qoro waa la arki doonaaye maanta dhanka kale sarkaal ka tirsan murtadiinta ku sugan gobolka gado ayaa si weyn uga hor yimid heshiiskii difaac ee saddex maalmood ka hor ay magaalada qaahira ku kala saxiixdeen murtadiinta kale ah cabdilfataax alsiisi iyo xasan gurguurte sarkaalkan murtadka ah oo lagu magacaabo cali abshir ayaa isagoo heshiiskaas ka hadlayey sheegay inay la dagaalami doonaan haddii ciidan masaari ah la soo geliyo soomaaliya waxa kale oo noo weheliyay arrintan waxaa weeye baryahan war baa la waday oo la leeyahay waddanka soomaaliya waxaa u soo gurmanayso ciidamo la keenahayaa wax u qabanaysa masar masar waxaa weeye ujeedkay leedahay waxaa weeye inay noqoto ay meeshaan soomaaliya ka dhigato oo shishinkii ama goobtii ay kula dagaalami lahayd dawladaha aan dariska nahay ay kula dagaalami lahayd arrintaas ayadaa marka dadka dhegta u dhigahayow oo masaraa soo socoto iyo waxaas iyo masaraa wax qabanayso leh annaku waxaan u sheegaynaa gacan birahaan ku qabanaynaa gacan biraan ku qabanaynaa siyaasad masar baan la keeni karin maaragtay jubbaland state la keeni karin siyaasad maaragtay masar baan la keeni karin gobolka gado ciddii aan ka dareenna dhaqanka noocaasa iyo waxyaalahaas inay waddana gacan biraan ku qabanaynaa waa la diriraynaa lamana anfacayso waxa inaan nabad kula noolaana dawladaha dariska aan nahay oo aan oo ilaahay uu ayikana meesha makeeni inaan kula noolaanaan yani yaa maaragtay yaa waajib ah ayadaas arrintaas ayada ahaa cid ka hor imaanayso ama duullaan ku ah waa cid annaka duullaan lagu ah hadalladan ka soo kala yeeray madaxa maamulka shaadala dirirka ah ee la baxay somalilan iyo sarkaalka ka tirsan dowladda riddada ayaa ku soo beegmaya xilli saddex maalmood ka hor ay caasimadda alqaahira heshiis rasmi ah oo iskaashi difaac ku soo kala saxiixdeen alsiisi iyo gurguurte kaasi oo dhaliyey hadalhayn weyn waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa milatariga ukrain oo laga cabsi qabo in ay weeraraan mid ka mid ah warshadaha niyuguleyerka ruushka iyo putin oo saraakiil casilay weerar kadis ahaa oo isbuucii lasoo dhaafay ay ciidanka dowladda ukrain ku qaadeen gobolka nuursk ee gudaha dalka ruushka ayaa amakaa ku riday madaxweynaha ruushka iyo dhammaan siyaasiyiinta reer galbeedka duulaanka ay qaadeen yukrainiyiinta oo sida loo sii qorsheeyey aysan ogaan sirdoonka dowladda ruushka ayaa sababay in ciidamada xukuumadda kiyef ay qabsadaan dhul masaafo ahaan ka badan kun kilomitir oo isku weerar ah iyagoo dilay boqolaal ka tirsan ciidanka ruushka ilawareedyo ayaa sheegaya in madaxweynaha ruushka valadimir putin uu shaqada ka eriyey boqolaal sarkaal islamarkaana uu amray in lasoo xiro dhammaan askartii qaabilsanayd ammaanka deegaanada xuduudda kulaalaa ee ukrein warbaahinta reer galbeedka ayaa soo warisay in putin uu agaasimihii aqalka kremlinka u magacaabay dib u xoreynta muxaafadada kursag islamarkaana uu casilay madaxii sirdoonka ee milatariga putin ayaa tallaabadan mufaaja'ada ah ku sifeeyey khiyaano qaran isaga oo uga digay dowladda ukrein in ay qaado waxa uu ugu yeeray qariska xornimo cusub bayaan maanta ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa lagu sheegay in ciidanka ukrein ay qorsheynayaan inay weeraraan xarunta warshadda nukleerka kursug oo ka mid ah warshadaha ugu waaweyn ee nukleerka ruushka xukuumadda moscow oo waagu ku bariyey ayaa ka cabsi qabta in ciidanka yukraaniyiinta ay warshadan qabsadaan kadibna ku gorgortamaan in lagu soo wareejiyo warshadda zaborojiya ee ruushku qabsaday sannadkii labada kun labaiyo labaatankii wararka ayaa intaas ku daraya in duulaanka ciidanka ukrain ee kursag ay sababeen in ay joogsadaan wadahadallo aan toos ahayn oo labadan dowladood uga socday magaalada duuxa ee dalka qatar wargeysyada ugu caansan dalalka maraykanka iyo ingiriiska ayaa soo daabacay macluumaadyo sir ah oo sheegaya in ciidanka ukrain uu sannad ka hor qorsheeyey weerarkan ujeedkuna uu yahay in uu gudaha ruushka ka samaysto aag uu isagu gacanta ku hayo si uu ugu gorgortamo waana siyaasadda qaniinyo ayaa qaniinyo kaafujisa waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shaahada warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa dowladda myanmar ayaa sii wadaa gabadfallada ka dhanka ah muslimiinta ku nool gobolka arakan oo ay degaan qowmiyadda rohingaha warbixin cusub oo ay soo saartay hay-adda human rights watch ayaa lagu sheegay in dhibaatada ka dhanka ah muslimiinta arakan ay marayso meeshii ugu sarreysay ciidamada dowladda iyo maleeshiyaad maxalli ah oo iskaashanaya ayaa gubayaa guryaha dadka muslimiinta ah si loogu qasbo in ay ka guuraan deegaanadooda markan waxaan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa sicir bararka ka jira gobollada waqooyi oo xarkaha goostay waxaa deegaano ka tirsan maamulka la baxay somalilan laga soo warinayaa in sicir bararka ka jira deegaanadaasi uu saameyn xoogan ku reebay qeybaha kala duwan ee bulshada inta badan badeecadaha iyo agabyada kale ayaa waxaa ku yimid isbeddel qiimo oo weyn oo dhib ku ah dadka danyarta ah iyada oo uu xarkaha goostay sicir bararka xilli maamulka la baxay somalilan lagu eedeeyey inuusan waxba ka qaban cabashada bulshada qiimaha shidaalka ayaa hawada isku shareeray maciishadii ayaa qaaligarowday halkii dalagii gudahana uu sameeyey sicir bararka taasoo ay usii dheer tahay qiimaha biyaha oo kor u kacay iyo sarifka lacagaha oo jebiyey xayndaabkii lagu ilaalin jiray muddooyinkii lasoo dhaafayba waxaa deegaanada uu ka aramiyo maamulka la baxay somalilan ka taagnaa dhibaatooyinkan xagga nolosha ah aad baad u mahadsan tahay maahir intaadan ka bixin xubinta maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad saacadihii lasoo dhaafay waxaa hadalhayn xoogan baraha bulshada ka dhaliyey qoraal ka soo baxay wasaaradda maaliyadda ee kooxda hiddada soomaaliya oo lagu sheegay in maalinta berri waxa ka dambeeya ay canshuur ka qaadayaan qof kasta oo wax ka iibsadaa magaalada muqdisho tallaabadaasi ayaa waxaa ka falceliyey shacabka reer muqdisho iyadoo sidoo kale xildhibaano ka tirsan riddadana ay ku tilmaameen mid baad ah xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ahna caawa waa inaga inta aad ayuu u mahadsan yahay maahir maxamed ayuu kaasi ahaa لنا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaaga dhegaystayaal qodobo kale ayaa soo socda balse markan wilaayada jubbada hoose idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa waraysi gaar ah la yeelatay waaliga wilaayada jubbada hoose sheekh axmed abu yuunis kaasoo uu kaga hadlay xamladii dhowaan looga dhawaaqay wilaayadaasi oo si guud uga dhaqan gashay dhammaan deegaannada iyo degmooyinka wilaayada jubbada hoose waaliga ayaa waraysiga waxa uu ku faahfaahiyey habasamo socodka xamlada iyo sida ay uga faa'iidaysteen qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ah ee ku nool deegaannada wilaayadaasi haddaba ku soo dhowaada waraysigan oo uu noo qaaday walaalkeen bashiir muxyidiin abu ayman bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal waraysigan waxaan la yeelan doonaa insha allahu tacaala sheekh axmed abu yoonis waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ee sheekhana marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowow idaacadda islaamiga andalus wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa dhowahay
sheekhana waxaad faahfaahin naga siisaa xamlada irshaadul umma ila sabiili rashaad iyo sida dardarta leh ee kaga socoto degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose
bismi illaahi alxamdulilaahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam wabacd jazaaka allaahu khayran walaalka guud ahaan xamladii oo walaayada jubbada hoose ka socotay magaceedan uu ahaa irshaadul umma ilaa sabiili rashaad shacaarkeedan uu ahaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatihi xadiidkii nabiga caleyhi salaatu wasalaam oo aad wada garanaysaan xamladaas guud ahaan walaayada waxaa ugu socotaa si dardar leh baa ugu socotaa walaayada guud ahaan muxaafadaadka sida jamaame kamsuuma xaqar dhoobley oo ayadana moogtahay maalmahan ay ka socotay yara lafageri guud ahaan markaan waxaan leenahay walaayada saxowli ah baa kaga socotaa xamladaas muxaafadaadka waxaa kale ka mid ah muxaafadada kismaayo oo loo yaqaano wayaanta iyo muxaafadada badhaadhe oo loo yaqaano joore waxaa kale jiro tuulooyinka oo maogtahay inta hadda aan sheegnay hoos tagayana ayadana waxay ugu socotaa sahowli ah waxay ka socotaa baadiyadiiba ku socotaa waxay ka socotaa tuulooyinkaba ku socotaa waxay ka socotaa meel kasta oo aan is leenahay dad baa joogo maanta qof muslima ku nool sahuli baa ugu socota wala jazaka allahu khayran waataa sheekhana inta badan maxay tahay waxyaalaha laga wacyigelinayo bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada jazaaka allahu khayran walaalka waxa laga wacyigelinayo waa guud ahaan wixii shareecadan rahmaanka ah oo na fartay in dadka muslimka ah laga wacyigeliyo humaanta oo laiska reebo wanaaggana ummadda la faro xadiidka nabiga caleyhi salaatu wasalaam oo ahaa man ra'aa minkum munkaran fal yuqayirhu biyadihi inaan dhaqangelino oo qof kasta oo muslim ah waxa shareecada rahmaanka oo u diidayso inay ka fogaado waxay shareecada rahmaanka faraysana oo sii qaato gaar ahaanna waxaa ka mid ah waxyaabaha si weyn ah ummaddan loogu wacyigelinayay sida waxa maanka dooranayo oo muqaadaraadka sida moogtahay teleefanada waaweyn oo moogtahay humaanta iyo fisqiga iyo balaayada lagu faafinayo ayaa ka mid ah iyo waxyaabo kale oo fara badan oo moogtahay ummaddan looga digaayo baa ka mid ah waxaa kale ka mid ah sida dharka oo moogtahay qofkan ku dhegan waxaa kale ka mid ah dharka oo ku buufsan anshaxxumada sawirada gaalada iyo waxaa kale kamid ah moogtahay qofka tanta uu xeeranayo sidii moogtahay gaaladii amar u xeeranayo tantii dhinac waa banaynaya horna waxaa ka dhigaya wax dheer baa ka dhigaya oo aad ba markuu dheeraynaya waxyaabahaas baa kamid ah marka waxyaabaha moogtahay humaanta keenayo oo ay muhiim tahay in dadkan muslimka ah ee aan ugu digno oo shareecada rahmaankan ay qaataan guud ahaanna wacyigelinta oo ummaddan lagu wacyigelinayo waxaa ka mid ah dad culamaa u rabbaaniyiin ah oo ajillo ah baa ka qayb qaadanayso dadkaas markaan waxay samaynayaan bulshada kala duwan baa la kulmaayaan waa ka wacyigelinayaan waxay u sheegayaan shareecadii ba xasuusinayaan waxay kala samaynayan nadawaadba qabanayaan oo moogtahay ummadda ay iskugu imaanayso waxay kala samaynayaan maraakiistii iyo gabdhaha iyo xaweenkii iyo kala duwanba iyagana muxaadaraad iyo kheyr iyo diin ay u sheegayaan guud ahaan markaan bulshada kala duwan dadkii xirfadleydii oo mogta ay ka shaqaynayso barta iyo gaadiidka iyo mootooyinka iyo ayagana si gooni ah baa loo beegsanaya oo mogtahayna firkooda in ay kheyrkan iyo wanaaggan socdo aan ka qadin guud ahaan markaan waxaan leenahay si guud ah baa ummaddan kheyrka u sheegaysa bulshada markaan usoo noqono maalmihii lasoo dhaafay sheekh axmed degmooyinka iyo deegaanada wilaayada waxaa socdaal ku marayey lajno ka kooban mas-uuliyiin culimo iyo salaadiin dhinaca bulshada maxay kala kulmeen xubnahaasi
jasaaka allahu khayran walaalka guud ahaan culimmadan iyo lajinadan oo isku xiranaayeen oo mogtay loo xilsaaray barnaamijkaas inay soo gutaan bulshada waxay kala kulmeen waxaan caadi ahayn oo halkan aan ka sheega karin waa baahi aad u daran baa u qabeen aad baa u soo dhoweeyeen culimmada iyo lajinadan socotay waxayna ugu faraxsanaayeen saan caadi ahayn waxayna markasta ay dhahayeen barnaamijkan amal waa barnamij aan u baahnayn waxaan u baahanaya in nagu soo celceliyo meelaha qaar waxaad dareemaysaa dadka markii khayrkan iyo wanaaggan loo sheegay si gaara waxay leeyihiin ganacsada qaar waxay leedahay anaga halkaanba ay qusaysaa halkaanba ay qusaysaa halkaan anaga ay taabanays anta anaa ay taabanays anta meeshii anaga mogtahay aan u baahnay hadal heen iyo waxay ka dhalatay iyo sheekahay iyo si ugu faraxsan yihiin bay ka dhalatay markan guud ahaan waan leenahay bulshada aad ba ugu baahnayd barnaamijkaas waxayna u baahan yihiin in barnaamijkan aad iyo aad looga celiyo wacyigelinta in loo badiyo waa gartay inta badan ragga mas-uuliyiinta iyo culimada wada socda ee maraya degmooyinka iyo deegaanada marka ay tagaan magaalooyinka inta badan dadka maxay kala hadlaan maxaase loo jeediyaa jasaaka allahu khayraan horta guud ahaan dadkan waxaa lagala hadlaayay shareecadan baa lagala hadlaayay gaar ahaanna waxaa aad iyo aad muddan maanta loogu wacyigelinayay alwalaa walbaraa fi lislaam baa aad loogu wacyigelinayay waxaa kale lagu wacyigelinayay addifaac an araadi almuslimiina min ahami furuudi alacyaani baa ayadan mowduucaas baa kamid ahay aad guud ahaan lagu beegsanayay waxaa kale kamid ahay oo alamru bilmacruufi wannahyu can ilmunkar oo moogtahay asal u ah kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi wa tanhuuna can ilmunkar waxaa kamid ahay marka mas-uuliyat alwaalideyn fi tarbiyati alabnaa in dadka waalidiinta ah mas-uuliyad ka saaran tahay oo diintooda ku tarbiyayaan oo moogtay ay la socdaan dhadhaadoo la socdaan oo ay noqdaan dad ku tarbiyeynayo shareecada rahmaanka sidii aan u noqonin dad meel kale iyo balaayo kale iyo moogta lagu shubay aan u noqonin baa ka madahayday waxaa kale ka mid ah walaalayaal ataxdiir calil muskiraad in dadkan loogu digo muskiraadka iyo mukhaadaraadka iyo in loogu digo loogu digo iyo waxyaabaha xunxun in loogu digo ummaddan oo muslimka ah guud ahaan baa ka madahayday waxaa ka madahayday in dadkan loogu digo lagu wacyigeliyo attawbatu asaadiqa atowbatu saadiqa warujuucu ila allah in ilaahay subxana wa taala loo towba keeno ilaahayna loo noqdo baa ka madahayday guud ahaan watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuuna lacalakum tuflixuun tan ilahay subxana wa taala uu leeyahay guud ahaan markan dadkaan ilahay u towba keenaan ilaahayna u noqdaan baa ka madahayday waxyaabaha lagu wacyigelinayay baa ka madahayday waxaa kale ka madahay walaalayaal halwada iyo ikhtiraadka iyo waxyaabaha moogtahay oo diinta ay reebayso dhammaantood dadkan looga digo waxaa kale ka mid ah moogtahay in oo laysku booriyo alxathu an makaarim alakhlaaq dadka in oo dabeecada wanaagsan iyo barnaamijyadaas iyagana lagu booriyo baa kamid ahayday guud ahaan waxaa kale kamid ahay shucuur bilmas-uuliya dadkan in ay dareemaan in ay ka saaran tahay diintan mas-uuliyad ka saaran tahay oo qof gooni aan lahayn oo dhammaan dadka muslimiinta eh ka wada dhexayso in ay difacdaana waajib ku tahay qof kasta muslim ah waxaa kale oo ka mid ah in barnaamijyadaas oo mogtahay laisku waaniyo ahamiyatu salaad wa tacdiimu qadriha fi lislaam salaada waajibnimadeeda salaada ahmiyada ay leedahay iyo qadirka ay ku leedahay islaamka dhexdiis baa kamid ahay waxaa kale kamid ah in jamaacaadka la laazimo ummadda muslimka masaajid ku xirmaan jamaacaadkana ay laazimaan si maogtahay ummaddan u noqoto ummad oo maogtahay ku xiran beydka ilahi subxana wa tacaala waxaa kale kamid ah walaalayaal oo muhiimka ahaa in oo laga hadlo qabaliya qabaliya dadkan ma ogtahay waa aad u baabi'inayo oo rafaadaya ummaddan qabaliya qabaliya marka dadkan in loogala hadlo nabiga calayhi salaatu wasalaam waad dareemaysaan wuxuu ku tilmaamay hiya mutinna hiya mutinna hiya wax urayba ku tilmaamay nabiga calayhi salaatu wasalaam markaan wax qaabdaran waa ummaddan markaan qabiil waa wax la garanaya ma ogtahay litacaarafu ina akramakum cinda allahi ataqaakum tan ilahay ku tilmaamayo laakiin waxaa la diidaya qabaliya qabaliya markan wax xun wey markan taasna ummaddan in looga digo dadka guud ahaan almuslimu akhulmuslimu qofkan qofka kale walaalkiis qofka kale muslimka walaalkiis markan guud ahaan dadkan waa hal meel baa ka wada imaadeen iskumadu weeye wax kala duumaanta ma jiraan markaan in lagu dheganaado islaamnimadaas baa u dhexayso ukhuwadii iimaanigii baa u dhexayso qof kasta markaan inoo moogtay meesha dareemo qabaliya ay qurunkaana iska ilaaliyo baa laga wacyigelinaya guud ahaan jazaaka allahu khayran marka inahaas baa dadka loogu wacyigelinaya jazaaka allahu khayran ugu dambeyn sheekhana sheekh axmed maxay tahay fariintaada ama baaqaaga ku wajahan guud ahaan bulshada ku dhaqan wilaayada jubbada hoose iyo guud ahaan wilaayaadka islaamiga bismillaah jazaaka allahu khayran walaalka guud ahaan dadka muslimiinta ah oo wilaayaadka islaamiga ku nool waxaan leenahay in kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala aan wada dafacno aan gacmaha isqabsano gaaladaas aad dareemaysaan meel kastoo ay joogto way ku madaysan yihiin in nuurka ilaahay subxana wataala dumiyaan liyudfi'uu nuur allah annagana maadaama dad muslimiin aan nahay in annaga aan u midowno gaalada baabi'intada iyo waxyaabaha ay maanta ay wadaan oo humaanta iyo fasaadka inaan ka hortagno guud ahaan dadka muslimiinta intaas baan leeyahay gaar ahaan dadka walaayada jubbada hoos ku nool waxaan leenahay wacyiga iyo guud ahaan iyo xamladii iyo wahi socday waad dareemayseen waxaa loo baahan yahay marka inaan dhaqangelino wakhtiga iyo maogtahay awaamirta hiligay oo ku ekayday intaasna waa wada dhow yihiin in aan qaadanno qof kasta markaan u diyaargaroobo xamladan iyo way ka soo baxay khayrka si u fuliyo baan leenahay walaayada jubbada hoose waad dareemaysaan cadow baa maanta meel kasta ma ogtahay duulaan ugu soo ah waxaa markan loo baahan yahay in aan u istaagno codowgaas haddii aana bulshada kala duwan aan nahay haddii nuqaba ay yihiin haddii salaadiintii waxgaradkii ganacsatadii in aan noqonno dad habadda ridaayo iyo dad oo ma ogtahay maalgelin aan noqono wajaahiduu fii sabiiliillaahi biamwaalikum wa anfusikum tan ilaahi subxana wataala uu leeyahay marka inaan dhaqangelino aayaadka ilahi subxana watacaala humaanta iyo fasaadka ay noo soo wadaagna aan ka hortano aan iska diidno intaasaa ila jazaka allahu khayran
أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا
waa hagaaga dhegaystayaal faafreebka wararka ayaana ku guda jirnaa halkaad kala socotaanna waa idaacadda islaamiga ah ee andalus markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay cudwaanka yahuudda waxaa halkan ka soo jeediya xaaladihii ugu dambeeyey ee filistiin walaalkeen suhayb cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay faysal mahad haddii aan egno wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda filistiin saacadihii lasoo dhaafay diyaaradaha cadowga duqaymo kala duwan ayay qidaaca ka geysteen faysalow goobaha laga soo warinayo duqaymaha waxaa ka mid ah magaalada khan yunis sidoo kale mukhayamka nusayraad ee bartamaha qidaaca dhaca isagana duqaymo ayay ka geysteen cadowga allah sidoo kale deegaana dhaca waqooyiga faysalow duqaymo ayaa laga soo sheegayaa tirakoobkii u dambeeyey ee ka soo baxay waxda caafimaadka magaalada khaza waxaa lagu sheegay in cadowgu uu geystay ilaa shan xasuuq tirada dadka ku shahiidayna waa lixdan iyo sagaal ruux halka ay ku dhaawacmeen boqol soddon iyo lix kale tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waxay maraysaa afartan kun iyo toddobaatan iyo afar ruux halka dhaawacyadu ay gaarayaan sagaashan iyo laba kun shan boqol soddon iyo toddoba kale walaalka haddii halka aan kaga gudubno xasuuqyada ka dhanka dadka rayidka ah saacadihii lasoo dhaafay kooxaha muqaawamada filistiin howlgal ayaa waxa ay ka fuliyeen xaafadda loo yaqaano tallul hawa howlgalkaas oo ahaa mid ka mid ah waxay muqaawamadu u adeegsadeen waxyaabaha qarxa waxaana marka hore lala beegsaday gaadiid ay wateen ciidanka sahaynada kadib waxaa xigay dagaallo foolkafol ah khasaare isugu jira dhimashay dhaawac ayayna muqaawamadu soo wariyeen in ay ka dhasheen howlgalkaasi sidoo kale faysalow kooxaha muqaawamada filistiin saacadihii lasoo dhaafay muuqaal ay faafiyeen waxay ku soo bandhigeen weerar sawaariikh ah oo ay ku garaaceen fariisin ciidanka yuhuudda ay ku lahaayeen magaalada khan yunis
طبعا بنحكي لنتنياهو وبنحكي برضه لجالنت انه طيرانك الاستطلاع على الفاضي لان بنشتغل تحت الاستطلاع ولا فارق معنا اي حاجة اللهم في سبيلك وابتغاء مرضاتك
wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda filistiinna caawa halkaas ayaan ku hakinaynaa أسرج أخرج العزم جوادا خائلا يمنى ويسرى خاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا خاهلا wahagaag dhegaystayaal qaybaha dambe ee faafreebka ayaannu isla soo gaarnay markanna ku soo dhowaada warbixin soo koobi doonta wax ka ogow martabadda uu mooska kaga jiro dhaqaalaha iyo wax soo saarka caalamka iyo waddamada ugu badan ee soo saara waxaa soo jeedinaya walaalkeen xaaris cabdulqaadir moosku waxa uu ka mid yahay kuwa ugu badan marka laga hadlayo wax soo saarka duniyada iyo sidoo kale cuntooyinka loogu isticmaalida badan yahay caalamka wuxuu leeyahay ilaa kun nooca ku firirsan daafaha caalamka sida lagu xusay warbixin ay qortay saxiifada The Guardian ee laga leeyahay Ingiriiska waxay cuntadan sidaan hore ugu sheegnay warbixino aan kaga hadlaynay mooska iyo fawaa'idiisa laga helaa noocyo kala duwan oo canaasirta raashinka ah sidoo kale waxaa intaa sii dheer waxtarka sida gaarka iyo fawaa'ida ay u leedahay waddamada soo saaray kuwa loo dhoofiyo intaba waxaa dhoofinta mooska door muhiima ka ciyaarta ganacsiga dalagyada ka soo go'a beeraha adduunka waddamo badan ayaana kobcinta dhaqaalahooda waxa uu ku tiirsan yahay dhoofinta midhahan waxaana ganacsiga mooska u dhexeeya shabakado waaweyn oo isugu jira kuwa soo saara dhoofiyaasha sidoo kale shirkadaha la soo dega sida ku cad tirakoobyada iyo bayaanaadka hay-adda loo yaqaan faw ee taabacsan waxa loogu yaro qaramada midoobey waxaa dhoofinta mooska ay sanadkii labada kun saddex labaatankii ahayd mid xasiloon oo aan laga dareemin korra sidaas u xoogan taas oo muujinaysa kobac yar oo heer sanadeedkiisu yahay eber dhibic labaatan iyo sagaal boqolkiiba midhaha mooska waxay ka baxaan waddamo lagu qiyaaso ilaa boqol iyo konton dal waxaana kuwa soo saara ay badankood ku yeelaan qaaradaha kale ah laatiin amerika aasiya iyo sidoo kale afrika haddaba markii loo eego tobanka waddan ee ugu horeeya wax soo saarka mooska waxaa ugu horeeya hindiya dalkaas oo loo tixgeliyo waddanka ugu weyn ee soo saara midhahan waxaana sanadkii labada kun labaiyo labaatankii wax soo saarkiisu ahaa soddon afar milyan oo tan mooska waraashinka afraad ee ugu muhiimsan marka laga hadlayo wax soo saarka beeraha adduunka waxaana ka horeeya qamadiga bariiska iyo geleyda waana sida ku cad tirakoobyada hay-adda cuntada iyo beeraha ee faaw loogu yaro sannadihii u dambeeyey gaar ahaan wixii ka dambeeyey markii uu soo afbaxay cudurkii covid nneteen waxay inta badan waddamada soo saarayaasha ah bilaabeen horumarinta nidaamka suuqgeynta iyagoon wax ka beddelay qaabka ganacsiga mooska ee daafaha caalamka iyagoo dhanka kale ka taxadiraya waxyeelada ka dhalata iskulxayaaca ganacsi iyo musiibooyinka saameynta ku yeesha kobaca suuqa haddaba kani waa liiska waddamada ugu badan ee soo saara mooska gaar ahaan tobankii ugu horreeyey ee sanadkii labada kun labaiyo labaatankii soo saaray mooskii ugu badnaa hindiya waxay soddon afar dhibic shan tan soo saarta mooska waxaana u wacan ayaa la sheegaa in dalkaas uu xoogga saaro tacbashada iyo horumarinta ganacsiyada isagoona adeegsada aaladaha wax lagu bacrimiyo ee casriga ah kuna horeeya wax soo saarka dalagyo kala duwan waddanka labaad waa shiinaha kaas oo isla sanadkii labada kun labaiyo labaatankii soo saaray xaddi gaaraya kow iyo toban dhibic sideed milyan oo tan saddexaad waa induneisiya oo ka mid ah waddamada dhaca aasiya qaybna ka ah dalalka wax soo saarkooda uu sii xoogeysanayo dalkan waxa uu soo saaray sagaal dhibic laba milyan oo tan oo muus ah sanadkii labada kun labaiyo labaatankii afaraad waa nigeria oo isna ka mid ah waddamada qaaradda afrika ee leh kheyraadka kala duwan iyo wax soo saarka shanaad waa baraasiil dalkan ayaa mooska uu soo saaray labada kun labaiyo labaatankii waxa uu dhammaa lix dhibic sideed milyan oo tan waxaa ku xiga ekwador waxaa isna uu soo saaray moos xaddigiisu gaarayo lix dhibic hal milyan oo tan toddobaad waa filibiin wuxuu soo saaray shan dhibic sagaal milyan oo tan oo moos ah guatemala ayaa isna waxa uu soo saaray afar dhibic toddoba milyan oo tan oo waxsoo saarka mooska ah halka nambarka tobnaad oo ay ku jirto tanzaniya oo dhacda bariga qaaradda afrika oo waxsoo saarkeeda mooska gaarayey saddex dhibic shan milyan oo tan waddamada ugu badan ee soo saara mooska waxay ku yeelaan qaaradaha aasiya afrika iyo sidoo kale laatiin amerika marka laga hadlayo afrika dalka soomaaliya oo qayb ka ah waddamada oo allah ku nimcaystay dhulbeereedyo kala duwan iyo sidoo kale kheyraadka biyaha iyo webiyada qayb kama ahan dalalka ugu horeeya ee dadkooda xoogga saaran wax soo saarka beeraha haddaba macalin cabdinuur waxa uu ka hadlayaa waxa ugu wacan dib u dhaca dhanka wax soo saarka ee dadka soomaaliyeed mooska sida la ogsoon yahay waxaa weeye qudrad faa'iido fara badan u leh bulshada caafimaadka iyo nolosha jismigaba labadaba faa'iido badan u leh mooska waxaa weye waxaa aada looga beeraayoo laga helaa waddamada aasiya africa latin america gaar ahaan wuxuuna u badan yahay qeybta qaaradda aasiya u u badan yahay wadamo badan oo afrika eh waa laga waa laga beeraa waxaa ka mid ah soomaaliya iyo tanzania gaar ahaan soomaaliya waa aad baa looga beeri jiray waana laga faa'iidaysan jiray macruufna ku ahaa mirtiisana adduunka macruufka ahayd oo aadna u mira macaanaabaa jiray laakiin eh, gadaashan dambe wax fara badan oo dhacay isbeddel baa dhacay eh, wax fara badan baa isbedelay markan hadda dibdhac baa jira oo hadda meelihii ayaga ahaa waa un eh, muuqaalkiisa unbaa laga helaa ma ogiya hadda horumarkii hore iyo sidii adduunku uu magaca uga lahaan jiray iyo- ama looga dhoofin jiray kama aha marka laga soo tago waxsoosaarka mooska ee guud ahaan caalamka waxaa tobanka dowladood ee ugu horeeya dhanka wadamada dhoofiya mooska ay kala yihiin ekwador filibiin costarica colombia guatemala holland mexico honduras vietnam iyo dalka saaxilul caaj ama cote divour sida loo yaqaan tobankan wadan waxay sanadkii labada kun laba iyo labaatankii dhoofiyeen xaddiga ugu badnaa oo moos ah waxaana inkastoo hindiya uu yahay dalka koowaad ee soo saara mooska ugu badan haddana xusid mudan inuusan qayb ka ahayn wadamada ugu horeeya ee dhoofiya mirahan waxaana u wacan isticmaalka mooska ee gudaha dalkaas oo xargaha goostay sababo ku aadan fawaa'idda waxtarka uu leeyahay dhanka caafimaadka ekwador ayaa ah kan dhoofiya xaddiga ugu badan waxaana lagu qiyaasay qiimo ahaan xaddiga uu dhoofiyey saddex dhibc lixdan iyo sagaal bilyan oo dollar saaxilul caaj ee dhaca qaaradda afrika waxa uu dhoofiyey laba boqol sagaashan iyo sideed milyan oo dollar wax lagu qiyaasay oo miraha mooska ah dhanka wadamada soo degsada mirahan waxaa inta badan kamiyada la dhoofiyo loo waaridaa wadamada yurub iyo maraykanka kuwaas oo ah dalalka ugu badan ee soo degsada mooska waxay tobanka dale ugu horeey ay kaliyihiin maraykanka oo lacag ku dhowaad saddex bilyan oo dollar ku bixiyay muuska uu soo dhoofsaday sanadkii labada kun laba iyo labaatankii shiinaha ayaa ku soo xiga oo isna soo dhoofsaday moos qiimihiisu gaarayay hal bilyan oo dollar waxaa soo saddexeeya jabaan ku sii xiga ruushka jarmalka holland ingiriiska biljimka faransiiska iyo talyaaniga talyaaniga oo ah dalka tobnaad waxaa soo degsaday moos qiimihiisu ahaa afar boqol laba iyo toban milyan oo dollar sanadkii labada kun laba iyo labaatankii dhanka wadamada carabta waxaa afarta wadan ee ugu horeeya dhoofiya mooska ay kaliyihiin lubnaan imaaraadka maqrib iyo masar waxaa labada kun laba iyo labaatankii lubnaan ay dhoofisay moos qiimihiisu ahaa shan iyo labaatan dhibic toddoba milyan oo dollar imaaraadka ee dhoofiyey xaddi lagu qiyaasay qiimo ahaan saddex iyo toban milyan oo dollar oo uu dib u dhoofiyey halka masar ay dhoofisay xaddii lagu qiimeeyey ku dhowaad laba milyan oo dollar sidoo kale dalalka carabtu waxay soo dhoofsadaan xaddii lagu qiimeeyey lacago gaaraya malaayiin dollar waxaana shanta dal ee ugu horeeya sanadkii labada kun laba iyo labaatankii la soo degay mooskii ugu badnaa ay kaliyihiin sacuudiga ciraaq imaaraadka jazaa'ir iyo kuwait ugu dambeyn intaynaan ka bixin warbixintan waxaa muhiim ah inaan ogaano wax ku saabsan xaqaa'iqda mooska ayuu halkii ka soo daahiray waxaanuu soo gudbinayaa macalin cabdinuur oo direysiiyey arrimahaasi bahalkan la yidhaahda mooska markii u horreysay waxaa uu ka soo ifbaxay oo laga arkay eh, bariga aasiya toban kun oo sana muddo laga joogo yaa waxaa la yidhi ninkii la oran jiray alexander the great culimada taariikhdana ay alexander great ugu yeeraan oo la aaminsan yahay inuu ahaa ninkii the great wall of china dhisay yaa waxaa la yidhi wuxuu ku duulay sanadka markuu ahaa saddex boqol labaatan iyo toddoba b c milaadiyadii ka hor waqti ah yuu waxaa la yidhi asagoo ciidamo badan wata wuxuu u duulay oo uu tegay baa la yidhi waddanka indiya oo beriga ayada ee aasiyada bari ee fog buu ahaa meesha ayada markuu tegay buu bahalkan mooska ayuu meesha ayada ku arkay asaga oo uu wax yaryar yahay oo intuu hadda la egyahay iyo siduu uu hanaqaadsan yahay uusan u hanaqaadsanayn buu meesha ayada u- mooska ka helay ciidankii meesha tegay markii ay dhadhamiyeen bahalka asaga macaankiisa iyo wanaagiisana ay arkeen yaa waxaa la yidhi markay soo gadoomahayeen bay usoo waarideen xagga galbeed wadamada galbeedka ayay keeneen baa la yidhi iyo africa yay keeneen sidaasuu ku imaaday baa la yidhi dhulkan hadda uu ka baxa ee afrikaba ka mid ay tahay oo ilaa africa xagga galbeed bay kasoo xigtaa ma ogtahay ee indiya iyo aasiya ayay kasoo xigtaay latin america buu usii gudbay sidaasuu adduunka ugu tallaalmay kadibna waa la hormariyey oo bahalkan aad baa looga faa'iidaystay oo waa la beeray oo adduunku ku baahay dhulka biyaha leh ee khayraadka biyaha leh waa sida webiyaha oo kale iyo lagaha biyaha macaan ayaa laga beeraa oo wuu ka baxaa marka meelaha ayaga ahaa wuu wuu ka baxaa oo wuuna hanaqaaday oo hadda igadan wuu gaamuray oo bahalkaad aragtay ee mooska ee adduunka macaankaad aragtay iyo wanaagaad aragtay leh ee sidaad aragtay looga cuno yuu yahay faa'iidooyin badan oo caafimaad iyo kuwa vitamiin iyo wax fara badan oo faa'iide ayuuna adduunka dhexdeeda yuu ku leeyahay oo lagaga faa'iidaystaa ee kelimada banaana baa la yidhaahdaa bahalkan afka qalaad banaana baa lagu yidhaahdaa meelay ay ka biliqaysteen kelimada ayada ma aqaanee kelimada waxaa lagu leeyahay markeedii hore waxay ahayd kelimad carabi eh oo qoo- qowmiyadan carabta la yidhaahdo oo bahalkan ugu soo horreeyey mooska ah ayaa waxaa la yidhi markii hore la baxay magaca asaga oo banaana ayagaa u- ugu yeeran baa la yidhi wax yaryar oo macaan buu ahaan jiray banaana bayna u bixiyeen banaanaadii ayada ahayd hadda luuqadan qalaad baa looga yaqaanaayoo banaanaadii hadda luuqada ingiriiska yay dhex gashay marka mana beeraanba carabta inta badanba hadda ma beeraan afrika iyo aasiyada kale ee fog yaa hanuun laga beeraa waxaa kaloo uu u wareegay xagga latin america oo iyadana aada looga hormariyey moosku wuxuu ku soconayay fawaa'id caafimaad oo aad u fara badan waxaa sidaan warbixinno hore ku sheegnay mooska ku jirta canaasir kala duwan sida botasiyom baktiin magnesium wuxuu qofka ka saacidaa ka hortagga xanuunka sankorta ee loo yaqaan nooca labaad wuxuu sidoo kale gacan ka geystaa inuu qofku yareeyo miisaankiisa haddii uu culus yahay wuxuu sidoo kale moosku xoojiya neerfaha ama dareensidayaasha kaalinna waxa uu ka geystaa soo saarista unugyada dhiigga cad waxaana fawaa'iddaas oo idilu wacan heerarka sarreeya ee uu leeyahay fitamin b sigis ee ku jira mooska sida ay sheegayso manasada ama barta life sailis waa hagaag dhegaystayaal guud ahaan caawa intaas ayaana ku soo gebagabaynaynaa faafreebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balan ah inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu